الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين وbعd waxaan ku soo jirnay kitaabu الكبائر للxaafiظ الذahaبي kabiirada labaatan iyo شhanaad ayuu xasharkeenuna ka bilaaban caawl alkabiiraة الkhamisaة والcishruun kabiirada labaatan iyo شhanayda qaatilu nafsihi waa qofka nafsadiisa isagu dila wa hiya kabiiradaanuna min acdami alkabaa'ir waa dembiyaalka kuwa ugu waaweynay ka mid tahay waxa weeyaan kabaa'irta laftirkeedaa sii kala waaweyn ayagoo kabiiro wada ah oo dembi weyn wada ah haddana waa sii kala waaweyn yihiin qofku inuu naftiisa dilaa marka kuwa ugu waaweynay ku jirtaa kabaa'irta qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeya walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafafyaalkiinna war naftiinna ha dilinina ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan ilaahay waa mid naxariis badan raxmaddiisa waxaa ka mid ah naftiinna waa idinkaga naxariis badanyihin idinkuma addoonsan inaad isdishaan ilaahi weynaayo idin abuurayanba idinku addoonsanba raxiim weeye naftiinna ha dilinina marka naftiinna ha dilinina macno guudna way leedahay macno oo nas ah way leedahay macnaha daahirka waxa weya qof muslima ha dilin qof muslima haddaad disho naftaada disha maxaa yaele muminiintu waa naf waaxida macnahaas waa soo gelayaan mufasiriintana sidaas way caddeeyaan ee nafta adiga taa ah ha dilina waa midda ayaddu hadda ay naska ku tahay walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafafyaalkiina ha dilinina ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan waman yafcal qofkii sameeya daalika dilkaas oo naftiisa dila cudwaanan liajli cudwaanin xadgudub daraaddeed u dila wa dulman liajli dulmin gardarra daraaddeed u dila fa sawfa mar dambe nusliihi waxaan geli doonnaa huu yidhi alleh naara naar ayaan geli doonnaa wa kaana daalika arrinkaas oo naargelintaa yasiiran waa mid u fudud calallaahi alla korkiisa qofka naftiisa marka dila ilaahi weynaa dad uu ka reebay waa maxe waa qofka aan dulmi u dilin naftiisii say ku dhici kartaa naftiisiiuba dilay ama qof kaluu dilay dulmina uma dilin way dhici kartaa waxay ku dhici kartaa khada'a meeluu iskaga shabaaxayey xabaduu ku riday meesha waa ku dadaalay waa fiirfiiriyey markuu ogaaday inaan dadka shishaynuu ku riday qofaa ka soo baxay waana ku dhacay qofkaas qofka waa dilin laakiin dulman uma dilin cudwaanna uma dilin wax dembiya kuma laha diyadiisiina waxaa laga rabaa qofkan wax dilay qaraabadiisa isagana laba bilood oo soonaa laga rabaa laakiin kuma dembaabaya qur-aanka naskiisana sidaas caddaynaya rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa ilahayo haddaan gafnaha noo qaba qofku waa gaf naftiisana waa sidoo kale naftiisa hadduusan ku talagelin oo ay khada' tahay hubkii uu sitaa ku fakaday hubkii uu isagu sitay basoladiisii uu sito u xirneebaa ku fakata qorigiisii uu sitaa ku qarxay hubkii uu cadowga ku riday a ku soo laabtay oo bambariduu siro gaaladay ku dhifo markaas inta meel loogu dhacday asagii kusoo laabay ama seefu inta riday uu ku soo laabay qofkaasu dulman wa cudwaanan ma aha qur-aanku wuxuu caddaynaa qofkaas inaan loo haysa rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasina aw akhda'na qaala allahu nacam ilaahayow ha noo qaban haddaan gafniyo haddaan halmaanno alla wuxuu yidhi waa yeelay xadiis saxiix muslimkaa saa nabigana xadiiskii saxiixa waxa weeyaan rufica can ummatii alkhada waannisyaan wamastukrihuu ummaddayda waa laga kor yeelo loo qaba maa waxay ku gafto iyo waxay halmaanto iyo wixii lagu dirqiyey marka dulman wa cudwaanan ma kala leeyahay waxaa laga reebin waxa weeyaan qofka naftiisa khada'a u dilay ama qof muslima khada u dilay oo macnaha aan ku talagelin kaasu kuma jiro marka ilaah wuxuu yidhi subxaana in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa dembi kuwiisa waaweyn tunhowna laydinka reebaa canhu xaggiisa nukafir waan asturaynaa canhum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkiinna in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa dembi kuwiisa waaweyn dunuubta dadka laga reebayo ilaahay naga reebay ayaa kala waaweyn kuwana waa saqaa'ir kuwana waa kuwa waaweyn marka dunuubta laydinka reebay kuwa sii waaweyn haddaad ka hartaan ood ka fogaataan waa maxa maxaa soo haray saqaa'irtiyaa soo hareen alla wuxuu yidhi nukafir waan asturaynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkiinna wanudkhilkum waxaana idin gelinaynaa mudkhalan makaanu gelin kariiman wanaagsan oo jannaan idin gelinaynaa aayadda marka laba shay ay caddayneen dunuubta in loo qaybiyo kabaa'ir iyo saqaa'ir iyo qofka kabaa'irta ka fogaada in saqaa'irta ilaahay u dhaafayo subxaanahu wa tacaala hadduu kabaa'irta oo dhan ka fogaado kabaa'irta oo dhan hadduu ka fogaado taasay marka haddana tusi wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waladiina waa kuwii cibaaduraxmaan cibaaduraxmaana alla tilmaamaya addoommada ilaahay oo wan wanaagsan alla wuxuu yidhi waladiina waa kuwii laa yadcuuna aan caabudin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan ilaah ilaahaasoo aakhara kale cibaaduraxmaan waa kuwa allah keligiis caabudoon ilaahay cibaadada cid kale ugu darin walaa yaqtuluuna mana dilaan annafsa naf allatii naftii xarama allaahu alla xaaraamtinimeeyey ilaa bilxaqi xaq xaalay ku dilayaan ma ahane waxa weeyaan nafta alla xaaraamtinimeeyey ma dilaan cibaaduraxmaan ilaa xaq in lagu dilo ma ahane oo xaq maxaa ah saddexdii nabigu sheegaa ka mida sala allahu calayh wasalam laa yaxilu damu muslimin ilaa biixdaa alaa marka waxa weyaan annafsu binafs wasayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca saddexdaas weeye qofkii qof dilay muslim isagoo ah haddana la dili oo dadkii qisaasta ulahaayaa qisaasanoo waxa weeyaan imaamku uga qisaasa qofkii isagoo guur xalaala soo maraysiinaysana dhagaxa lagu rajuuna imaamkaa dhagax ku dili qofkii diinta ka baxo murtadka ahana waa la dilo imaamkaa dili saddexdaas marka waxa weeyaan xaq weeye iyo wixii kaleeto oo axaadiistu caddayday in wax lagu dili karo sida qowmuluudka dadka sameeyo oo kale iyo sixroolaha oo kale marka waa sidaas marka ilaahay weynaa wuxuu leeyahay waxa weyan cibaaduraxmaan ma dilaa naf ilaahay xarimay ilaa inay xaq ku dilaayeen maahane nafta alla xarimayna waxaa ka mid ah naftaada naftaada waa ammaano alla iska leeyahay ma aha adugu inaad leedahay ood leedahay saan doonaan ka yeela naftayda anaa leh ma aha malihid adiga allaa leh waa ammaana xaqna uma lihid waxa weeyaan inaad waxaa doonto ka yeesho adiga wacan jundub waxaa laga wariyey ibni cabdillaahi radia allaahu canh can inabiy nebiguu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa fii man dad dhexdood kaana ahaaday qablakum idinka hortiin dadkii idinka horreeyey waxaa ku jiray rajulu nin ninkaasoo bihi ninka jurxun dhaawac uu ku sugan yahay nin dhaawac aha ummadii idinka horreeyey ka mid ahaa fajazica waa argagaxay ninkii dhaawac ahaa waa sabri waayey xanuunkiiuu dul qaada waayey fa akhada sikiinan midiyuu qaatay midi fa xaza waa ku gooyey bihaa midida yaddahu gacantiisiiuu ku gooyey gacanaa dhaawac uga yiil waa adkayso waayey midiyuu inta qaatuu iska jaray gacanta isagaa gacantiisa iskaga jaray xanuunkii u dul qaada waayey famaa raqa'a damu dhiiggii ma go'in dhiiggii iska socdo dhiig waa dhiig baxay xataa maata ilaa uu dhintay dhiiggiyaa joogsa diiday waa dhiig baxay ilaa uu dhintay famaa raqa'a damu dhiiggii ma go'in xataa maata ilaa uu dhintay qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeya baadaranii waa igala degdegay cabdii addoonkayga binafsii nafsadiisuu igala degdegay xaramtu anna waan ka xaaraamtinimeeyey calayhi korkiisa aljannata jannada muttafaqun calayh anna jannadaan ka xaaraamtinimeeyey ilaa isagaa isdilay isagaa isdilay jannadu waa ka xaaraan marka mar hadduu isdilay baadaranii waa igala degdegay macnaha isagaa geerida degdegsadoo sababku u dhimo lahaayuu la yimid ayuu la yimid ma ahan macnaheeda iyadoo ajashiisii wax ka dhimantuu dhinto qofka ajashiisii ka hor ma dhinto laakiin waxa weeyaan in geeridu si caadiya ugu timaado ma sugane asagaa gacantiisa ku sameeyey sabku ku dhintay si qof geeridii sugu waayey mar hadduu sidaas yeelay jannadaan ka xaaraamtinimeeyey xadiiskana bukhaari muslim baa wariyey marka jannadu waa ka xaaraan qofka isdila taxriimkaas ahlu sunnaha iyo ahlubidac waa isku khilaafsan yihin khawaarijta iyo muctasiladu waxay qabaan waa gaalba qofka hadduu isdilo qofka isdilay waa gaal saas darteeda jannadu weligiisba waa ka xaaraam khawaarijtu waxay qabaan cafwan waa gaal saasay jannadu xaaraam uga tahay muctasiladu waxay qabaan muslimna ma ahan gaalna la dhihi maa laakiin jannadu waa ka xaaraam weligiis gelima marka u magacay isku khilaafsan yihin xukunka waa iskala misa uma jeedin ahlu sunnuhu taas ma qabaan ahlu sunnuhu waxay qabaan labo in loo kala qaado hadduu xalaashadoo yidhaha naftayda anaa iskale waa dilana haddaan rabo waa gaal sax waa ijmaac inuu gaal yahay markaas naftayda anaa iskale waa ii xalaal waa dilanaa wax ilaahay xarimu xalaaleeyey waa gaal naartuna waa jannaduna waa ka xaaraan weligiis gelima gaaladu ka mid haddii uu og yahay inuu alla caasiyuusan xalaashan waxa weeyaan taxriim mu'aqada weeye intii dembigan laga jasaynaayo ayay xaaraam ka tahay oo waxa weeyaan dadka awaa-isha horo jannada galaya la gelima waa in dembigan laga jaseeyo naar la soo marsiiyo sidaasay ahlu sunnuhu ayagu u kala qaadaan wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bixadiidatin bir ku dila fa xadiidatuhu birtiisii fii yaddii gacantiisay ku sugnaane yatawaja'u waa isku jeexa bihaa birta fii batnihi calooshiisuu ku jeexa fii naari jahannama jahannama naarteeda xaaluu ku sugan yahay khaalidan xaaluu ku waarayo mukhalladan xaal lagu waarinayo fiiha jahannama abadan weligiis qofka haddii waxa uu isku dilay ay tahay bir naarta jahannama inta lagu tuuraa birtii loo dhiibina waxaa laleeyahay caloosha iskaga jeex marka caloosha iska geli markaasuu jahanamo dhexdeeda caloosha iska gelina isku jeexjeexa waa cadaab dheeraad ka ah jahanama oo lagu cadaabayo halkaasuu kula waarin khaalid mukhallad fi naar wey birtaasu halkaas ku haysan oo isku cadaabi waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bisumin sun oo sun cada sunu cada sidaasuu isku dilay fa sumuhu suntiisii fii yadihi gacantiisay ahaaneen yataxasaahu xaalo uu kabkabanaayo fii naari jahanama naarta jahanama xaaluu ku sugan yahay khaalidan xaaluu ku waarayo naarta mukhalladan xaal lagu waarinayo fiiha naarta abadan weligiis shaygii uu isku dilay oo sunta ahaa uu naarta dhexdeeda ku kabkaboona naarta dhexdeeda ayuu ku kabkaboona sidaas ayuu naarta ugu jiraa wax kasta uu isku soo isku dilay waxa weeye naarta dhexdeedu ku kabkaboon waxa weeyaan sidaas ayuu ahaana sidaas ayuu ahaana xaafid ibnu xajar markuu sharxaayey wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku sugan xaaraamnimada qofku naftiisa inuu dilo inuu naftiisa dilo ee naf inuu dilu yidhi naf sawaaun akaanat nafsa alqaatili ow hayro am hayro naftiisa inuu dilo iyo qof kaloo naftiisa alla ka xarima inuu dilaana waa isku mid wey waa isku mid waa isku mid markaasuu wuxuu yidhi wa fiihi alwuquufu cinda xuquuqi illaahi wa raxmatihi bikhalqihi waxaa xadiiska ku sugan in la joogsado xuquuqda ilaahi agteeda naxariista alle uu addoommada u naxariistay maxaa yeelay alla waa xarimay naftooda inay dilaan wa ana alanfusa milkullaah naft nafafyaalka adugu madahiida allah iska leh waa milki alle wa fiihi taxriimu tacaati alasbaabi almufdiyati ilaa qatli nafs waxaa kale ku jira asbaabtii naftaada dili laheed adugu inaad la timaado inay xaaraam tahay asbaabtii naftaada dili laheed inaad la timaadaana waa xaaraam ilaa sabab sharcigu jideeyey maaha asbaabta nafta disha maxaa ka mida badda la ysku tuurayaa ka mida oo la raacayo doon la og yahay inay khatar tahay khatar inay tahay oo waxa weeyaan aysan wax meel gey karin badaha la ysku tuurayo waa tacaadi alasbaabi almuhlika asbaabihii qofka dili laheed oo qofku gacantiisa kula yimid wey waa xaaraan wey wax kasta oo naftaada dilaya ilaa sabab sharcigu baneeyey maahane waa maxay sababtu sharcigu baneeyey oo naftaadana khatar geli karta alinqimaas fii acdaa illaah qofku inuu tiimbadoo dhex galo isagoo rug wata cadowga alle oo cadowga uu dilo cadowguna ay nabar ku soo ridaan nabarkaasuna asaga dilo waxa weeyaan taas saxaabada in badan ayaa sidaas sameeyeen waxaa ka mid a baraa binu maaligaa sameeyey waxaa ka mid a waxa weeyaan sidaasoo kaleeto suhayb ruumi waa badan yihiin sidaas ayuuna ku fasiray waxa weeyaan qowlka ilaahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka war gacmihiinna halaag ha iskula ridanina mar oo waxa weeyaan abu ayuub alansaari isagoo jooga lagu fasiri tegey nin inta seeftiisa qaatay gaalada dhex aaday oo gaalo tiro badan keligiis dhex galay ayaa saxaabadii waxa weyn iyagoo dagaalamaya dad meesha joogo mujaahidiinta ka mid ah ay yidhahdeen alqaa biaydihi ila tahluka ninkaan gacmihiisu isku halaagay abu ayuub alansaari waa ku inkiray wuxuu yidhi tan ma ahanin tan waa bannaanta qofku inuu hub isagu sito qoryuu sitaa basoladuu sitaa cadowgiyuu la dhicin waxaana ku soo dhacaya cadowguna waa ka badan yihi waa kun gaal waa laba kun waa toban kun waa boqol shaki ugama jiro inay dili karaan waxa weeyaan cadowgiyaa nabar ka soo dhacay nabarkiyaa isaga dilay khalaas taas waa sababuu la yimid qofkaas oo naftiisa khatar geli karta naftiisa dili kartuu la yimid waxaa ka mid ah xadiid qisatu lghulaam wiilkii ninka sixroolaha ahuu dili tegey oo dili waayey oo markii dambe asbaab u sheegay uu naftiisa ku dili karo uuna ku dilay sidii waxa weeyaan marka midda nuucaasa kitaab dhan uu ka alifay sheikhulislaam ibnu taymiya oo la yidhaha alqaacida fi linqimaas qaacide la yidhaahdo tiimbashada cadowga inuu qofku dhex galo oo uu cadowga hubka la dhaco cadowga nabarkiisuna uu dilo maya nabarkaaga taas marka waa sabab naftaada dilaydaad la timid laakiin waa sabab sharcigu caddeeyey adil leh mar hadduu sharcigu caddeeyana waxa weeyaan waxa weyaan shaygu waa bannaanya waxaa ka mid a anas ibnu nadri oo asna waxa weya yowm luxud waxa weya sidaasoo kale gaalada u dhex galay oo siddeetan iyo dhowr nabar ay ku dhacdo jirkiisii looqoo waayey kulli adiladaasoo dhan inqimaas aa la idhahdaa waa tiimbasho cadow aad og tahay inay ku dili karaan inaad ka badbaadi karto baraa binu maalik waa dhex galay xera kumanaan kun oo gaalaho xero ku jira waana ka soo badbaadi isagoo dhaawac marka mar haddii waxa kugu dhacaya oo ku dilaya yahay cadowga nabarkiisa adiga sharciyaad haysata ay kuu bannaanta marka inta kaleeto asbaab ah waxa weeyaan qaatilu nafsihi khaalid fi nnaar mukhallad wa fi lxadiidi saxiixi waxaa ku sugnaa aladii aladii ninkii alamathu ay xanuujiday aljiraaxu dhaawaca oo fastacjala degdegsaday almowta geerida oo faqatala ku dilay nafsahu nafsadiisa fii bidubaabi sayfihi seeftiisa caaradkeeda faqaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadii ha xadiidka horaan waxa weyan qayb ka booda oo ka maqan matnigayga marka sidaanaan xadiiska ku jirta sax waman taradaa qofkii ka soo shalwado iska soo tuura waman taradaa xadiiskaan hadda akrinay ku jirta abu hurayra waman taradaa qofkii iska soo tuura min jabalin buur oo faqatala nafsahu nafsadiisa dila fa huwa qofkaasu yataradaa waa istuuraa fii naari jahnama naarta jahnama dhexdeedu isku tuuraa khaalidan xaaluu ku waarayo mukhalladan xaal lagu waarinayo fiiha naarta dhexdeeda abadan weligiis marka qofku nuucuu isku dilo ha isku dilo nuuc kastuu isku dilo naarta jahnama lagula cadaaba muttafaqun calayh wa fi lxadiidi saxiix xadiiskii saxiixa waxaa ku sugnaa xadiiskii saxiixa bukhaari iyo muslim labada waa ay wariyeen xadiiskan alladii ninkii alamatu ay xanuujiday aljiraaxu dhaawaca oo fastacjala degdegsaday almowta geerida oo faqatala nafsahu nafsadiisa dilay bidubaabi sayfi seeftiisa caaradeeda ku dilay waa ninkii nabiga sala allahu calayh wasalam mujaahidiintii ka garab dagaalamaayuu ka mid ahaa markaasuu gaal kii xagga aada waa dili kii xagga u dhaqaaqa waa dili kii xagga u booda waa dili maalinkaas gaalada uu dilay qof dilay saxaabada kuma jiro markii dambea la dilay waa uu dhintay markaasaa la yidhi saxaabadu yidhaahdeen maa sha allah shahiid markaasaa nabigu yidhi huwa fi naar naartuu ku jira saasuu nabigu yidhi sala allahu alay slam huwa fi naar naartuu ku jira saasuu yidhi nabigu fiiriya xadiiska marka wa fi lxadiidi saxiixi waxaa ku sugnaa aladii ninkii calaamatu ay xanuujiday aljiraaxu dhaawaca oo fastacjala degdegsaday almowta geerida faqatala nafsahu oo nafsadiisa dilay bidubaabi sayfi seeftiisa caaradeeda ku dilay seeftu inta dhulka saa salkeeda u dhigay uu waxa weyan calooshiisa ku aadiyo xoog iskugu tuura markaasay dhabarka ka baxda saasuu ku dhintay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama huwa min ahli naar ahlu naarkuu ka mid yahay ahlu naarka ayuu ka mid yahay imaamu lbukhaari baabku u qabtay fiiriya marka baabu u qabtay wuxuu yidhi baabun ina allaha yu'ayidu diina birajuli lfaajir ilaahay waxaa dhacda diinta inuu ku xoojiyo qof isagu faajir oo ahlu naar saasaa dhici karta oo waxaa dhacda qof ahlu naar ah in ilaahay diinta ku difaaco uu gaalo tiro badan gumaado waa dhici karta sida ninkaasoo kale saasuu baab uga dhigay marka macnaheeda waa maxee inaad gaalo badan dishay waxa weeyaan kaliya oo kali ah xaaraan haddaad ku dhacda uga badbaadi maysa waxaa la rabaa gaalo badan dil laakiin dariiq sharci ah ku dil fiiri imaam bukhaari fiiri baabka baabun he muxuu baab uga dhigay in allaha yuayidu diina birajuli lfaajir saasuu baab uga dhigay markaasuu xadiiska keenay waa xadiiska saddex kun iyo lixdan iyo laba raqamka ah muslimna wuxuu baab uga dhigtay baabu kiladii taxriimi qatli linsaani nafsahu muslimkuna wuxuu baab uga dhigtay imaam nawowi raximahullah isaga abwaabta leh waxa weeyaan baabkan wuxuu ka hadlaa qofka insaanka inuu naftiisa dilo xaaraamnimadeedu siday u ad adag tahay oysan xaaraam caadiya ahayn taasuu ka hadla marka taasna waa muhiim qofku inuu fahmaa can yaxya ibn abi kaiir waxaa laga wariyey can abi qilaaba can haabit ibn dixaaq can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal lacnu lmu'mini qofka muuminka lacnadiisu ka qatli dilkiisa la midta qof muumina qofkii nacla kugu yaal yidhaahdaa isagoo dilay uu la dembi egy maxaa dad badan oo gacan ku dhiigla yaa iska socda oo maalintii toban qof dila hal qof naclaa kugu yal haddaad tidhahdo adoo dila la dembi eg taas ogow hor waman qadafa qofkii ku tilmaamo ku tuura mu'minan qof muumin ah bikufrin gaalnimo fa huwa ka qaatilihi qofka la dagaalamo la midi waa gaal qof aan muslim ahayn qofka yidhaahdana qofka la dagaalamay waa la mid yuusanba la dagaalamin isaguy waman qadafa qofkii ku tuura mu'minan qof muumin ah bikufrin gaalnimo oo asagoo muumin ahon gaal ahayn waa gaal yidhaahda fa huwa qofkaasu ka qaatilihi qofka dilayuu la mid yahay dhe qofkii dilay ayuu la mid yahay isagoo dilay ayuu la mid yuhu la dembi eg yahay dhe waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bishayin marka waa cumuum bishayin ayu shayin shaygaas wuxu raba ha ahaado qofkii wax uu naftiisa ku dila cadabahu llah ilaahay waa naaraa oo waa cadaabaa bihi shaygaasuu ku cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shaygiiya unbaa lagu cadaaba xadiidun saxiix waana xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen alkabiiratu saadisatu walcishruun kabiirada labaatan iyo lixayda alqaadisu waa qaadiga xun qaadiga xun qaadi xun hadaad maqasho waa labo jaahilka qaadiga ah qofaan caalim diinta ku ahayn qaadina ah cadaalad kastuu iska raa iska raadiyo waa qaadi usua la yidhahda qaadi suu kaasaa la yidhahda kan labaadna waa maxay waa mid cilmigii yaqaan laakiin aan garsoonayn oon cadaalad wax ku xukmayn labadaasaa la yidhaha qaadi suu alkabiiratu saadisatu walcishruuna alqaadi suu qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe waman lam yaxkum qofkaan wax ku xukmin bimaa diinkii anzala allahu alla soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasu humulkaafiruuna waa gaalo dadka aan kitaabka alla soo dejiyey wax ku xugmayn waa gaalo humulkaafiruuna ininma dhigayna miya aalimiinu inin dhigaa kaliya humulkaafiruuna hadda waa aayad quraan iyaduna waa lami soo sax maaha humulkaafiruuna saxan nusqada ugu saxsana waa nusqadan mashhuur humulkaafiruuna nayn dhigin marka laakiin humudaalimuna hadda waa aayad kaloo iyadu macnahaan waa isku mid waxba ma kala duuna laakiin macnaha lafdiga uu qoray dahabi waa tee markaan ka hadlayna wey laakiin lafdi laba aayadood way labada labadooda xukunkana waa iskala mid oo lafdigana waa labadooda waa sugan yihin waa laba aayadood hadde xukunkana waa iskala mid sababtoo ah kufri hadii la yidhah dulmi hadii la yidhaha labadaba ijmaac waxa ah laba in loo kala qaado siduu yidhi alcalaamatu cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi wuxuu yidhi markuu aayaddaas fasiraayey fa ulaa'ika hum lkaafiruuna falxukmu bikayri maa anzala allahu min acmaali ahli lkufr in wax lagu xukmiyo ilaahay diinkuu soo dejiyey waxaan ahayn waa gaalada shaqadoodii waqad yakuunu kufran yanqulu can ilmilla waxaa dhici karta inuu noqdo kufri qofka diinta ka saarayo oo gaalada waaweyn uga mid noqonayo wadalika yarxamuka allah wadalika arrinkaasuna ida ctaqada waa markuu caqiideeyo xillahu wa jawaasahu qofku hadduu wax ku xukmiyo kitaabka alle waxaan ahayn labaa loo kala qaadin biijmaaci lmuslimiin min saxaaba ila taabiciin ilaa yowmina haada waa mas'alaan ahlu sunnuhu weligood isku khilaafan labaa loo kala qaadin waana kulli dunuubta waa nuucaas oo mukafirada aan ahayn dunuubta aan mukafirada ahayn dembiga dembina bidaatihi ayuu mukafir u yahay dembina waxa weeyaan mukafir ma ahane sabab kaluu mukafir ku noqda dunuubta mukafirada bidaatihi ah sida shirkiga oo kale sanab inuu qofku u sujuudo oo kale alla qaybkiis inuu tuugooo kale sixirka oo kale dunuub waxaa jirta bidaatiha taarku salaadnimadoo kale kitaabkaoo qashinqub lagu tuuroo kale waa mukafir bidaatihi qofku alloo lacaayoo kale nabigoo lacaayoo kale diintoo lacaayo qofka hadduu sameeyo isagoo og oon la qasbin waxa weeye waa gaal wax kaleeto oo laga yeelayana ma jirto maxaa yeele dembigaanu bidaatihi kufri u yahy dunuubta kale oo sida qof muslima in la dilo oo kale zinada oo kale tuugada oo kale qamrada kitaabka alloon wax lagu xukminoo dalaal iyo daaquud wax lagu xukmiyo bidaatihaa kufri abara uma aha bidaatihaa kufri akbara uma aha laakiin sabab kaley kufri ku noqon karta kufrigeedu waa kufrun duuna kufri qofku wuxuu ku gaaloobin markuu xalaashado ama uu yidhaha waa bannaanta zinadu waa bannaanta tuugadu waa bannaanta kitaabka alle waxaan ahayn in wax lagu xukmiyaa waa bannaanta alimaamu alqurdubi abucabaas alqurdubi kitaabkiisa mufhimka ijmaac uu kula soo naqlay inaan muslimiintu weligood isku khilaafin masaladaas oo ah kitaabka alle waxaan ahayn in wax lagu xukmiyaa bixaddi daatiha mukafir uma aha laakiin sabab kaley mukafir ku noqon karta waa kufrun duuna kufrin siday taabiciyaalka iyo ardadii cabdullahi bni cabaas kulli ku yidhaahdeen cabdullahi bni cabaasna waa naga soo naqliya ibnu jariir abari sidaasuu ka soo naqlina laakiin goormuu ku gaaloobi hadduu yidhaaho waa bannaanta in kitaabka alle waxaan ahayn wax lagu ala lagu xukmiya waa xalaal ama u yidhaha xukunka ilaahay ma yeelaayo marba hadduu taas gaadho waa kufri akbar ah mukhrij can ilmilla ah hadduu is og yahay asagoo inuu ilaahay caasiyey daaquud dariiqiisna ku socdo oo uu saas kula xukmiyana waa kufri duuna kufrin ah kufrun duuna kufrin waa kufri laakiin islaamka uga bixi ma waana masle ijmacna dee waxba ku dheeraan mayno mar haddaysan khilaaf lahayn waman lam yaxkum qofkaan wax ku xukmin bimaa diinka anzala allahu alla soo dejiyey fa ulaaika kuwaas hum ulkaafiruuna waa gaalo wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi afa xukma aljaahiliyati ma gaalada xukunkeediiya yabquuna rabaan waa wax lala yaabee dadka ilaahay kitaabkiisa ka leexan oo dastuurka wax ku xukumi amase dhaqanka iyo xeeru dhaqanka odayaasha wax ku xukumi dadka nuucaasuhu ma xugun gaaladay rabaan ilaa wax ka dhexeeya male imaa xukmullah wa imaa xukmu ljaahiliya meel u dhaxaydha ma jirto xukmu ljaahiliya waman axsanu min allahi xukman liqowmi yuuqinuun qof ka wanaag badan m axad ka wanaagsan miya jira xagga xukunka dad wax yaqiininaya yaa alle ka xugun wanaagsan ma jiro wey wax ka xugun wanaagsan iyo wax lamida midna wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi marka qaadiga oo aan kitaabka alle wax ku xukmin kufriyuu ku dhacay dulmina waa ku dhacay fisqina waa ku dhacay xugun jaahilina waxbuu ku xukmiy wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi ina aladiina dadka yaktumuuna qarinaaya maa diinkii anzalnaa aan soo dejinnay oo min albayinaati xujooyin cadcad ah walhudaa hanuun ah min bacdi maa bayannaahu markaan caddaynay ka gadaal linnaasi dadka aan u caddaynay filkitaabi kitaabkana aan ku caddaynay fa ulaa'ika kuwa kitaabka xukunkiisa qariya yalcanuhumullah allaa lacnadayo naxariista ka fogay wa yalcanuhum waxaana lacnadin allaacinuuna inta wax lacnada oo makhluuqa ilaahay ka mid a ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay dadka qariya ilaa qaadiga markuu baatil wax ku xukminaa xaqii waa qarin ee sheegi maaho dhihi maayo xaqi alle saasuu sax u yahay laakiin anugu dalaalkaasaan kugu xukmiyo ma dhahayo waa uu qarina waa qarin waa qarin weliba intaana ka bixin bimunaasaba qofka kitaabka wax ku xukmina xaalad kalea jirto ijmaaca xadiid saxiixana ku sugan yahay oo hadduu ku xukmiyo uu gaal yahay waa maxe tabdiil hadduu sameeyo tabdiil waa maxe waa midii yahuuddu sameeyeen tabdiil waxaa la idhaha dhaqankii yahuudda yahuudda kitaabkii towraadaha waxaa ku qornaa qofka zaanigaah muxsankaa in dhagax lagu dilo markaase waxay yidhaahdeen jeedala lala dhicin dameeraa la saarin wejigaa laga madoobayn suuqa lagu dhex wareejin saasay u xukmi jireen markii la weydiiyo la yidhaha xukunka alle maxaa yahay oo towraad ku qoran waxay yidhaahdeen waa sidaan nabigay saas ku yidhahdeen sala allahu calay wasalam qof kasta marka oo baatil wax ku xukmiya marka la weydiiyana yidhahdaa waa diinkii alle fiiri waa tabdiil soo ma jeedid waa tabdiilkii yahuuddu ku dhacday wey tabdiilka waa inaad macnihiisa fahantaa waa midkii yahuudu ku dhacday oo waa maxay qofku inta baatil wax ku xukmiyo inuu yidhaha waa xukunkii inta baatil wax ku xukmiya yidhaahda waa xukunkii alle tabdiila lena diinka alluu bedelay waa murti kaasuna masaladaas oo ina ogta marka ilah wuxuu yidhi in aladiina dadka yaktumuuna qarina maa diinka ansalna aan soo dejinnay oo min albayinaati xujooyinka cadcad ah walhudaa hanuunka ah min bacdi maa bayannaahu markaan caddaynay ka gadaal linnaasi dadka aan u caddaynay filkitaabi kitaabkana aan ku caddaynay dadka diinta qarinaa ulaa'ika kuwaas yalcanuhum ullahu alla lacnadaa wa yalcanuhum waxaa lacnadaa allaacinuuna kuwa wax lacnada ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala cadaaladiisa fiiriya xadiiska saxiixa wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calay wasalam qofka dadka khayrka bara oo dadka diinta bara oo hanuunka dadka ugu yeedha dadkaas kulli makhluuq oo dhan way u ducaynayaan inta qayr kale xataa malayga badda ku jiru yidhi nabigu sala allahu calay wasalam qofka marka laakiin diintii alla baray qarinaya oo aan dadka u sheegayn waa bilcagsi kulli inta wax lacnada asna waa lacnadaya fiiri cadaaladda ilaahay midka hanuunka dadka baraya ee dadku siday ilaahay ugu dhowaalahayeen ku dadaalaya ee dadku siday janno ku geli lahayeen ku dadaalaya ee dadku siday cadaab uga badbaadi lahayeen ku dadaalaya kulli makhluuqu waa u ducayn khayr kale xataa malayga badda ku jira malaa'igta u ducayn waxa badda ku jiro malayga xataa u ducayn kan marka xaqii isagoo og ka qarinaya ee dadkii aan hanuunkooda ku dadaalayn ee aan dadkii badbaadadooda naar ay ka badbaadaan aan ku dadaalayn kulli inta wax lacnada waa lacnadaya ilahay inuu naxariista ka fogey maxaa yaele asaguba naxariistii dadka kuma dadaalin dadku inay naxariis yeehaan asba kuma dadaalin marka qaadiga baadilka wax ku xukminaya kuwaas nacnadu ku dhacdu ka midi waqad rawa alxaakim wuxuu ku wariyey fii saxiixi biisnaadin sanad laa ardaahu anugu aanan raalli ka ahayn sanad aanan anugu raalli ka ahayn dahabi haddaan ahay xaafid dahabi a dhaha marka waa sanad eber ana anigu aanan raalli ka ahayn uu ku wariyuu yidhi can dalxata ibni cubaydillah ayuu ka wariyey can inabiyi sala allahu calayi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu laa yaqbalu llahu ilaahay ma aqbalo salaata imaamin madaxweyne salaadiis xakama wax ku xukmiyey biqayri maa anzala allah diintii alla soo dejiyey waxaan ahay madaxweyne ku xukminaha ilaahay salaada kama aqbalo laakiin xadiiska waa siduu xaafidku sheegaye waa mawduucba xataa daciif caadiya ma aha daciif caadiya maaha waxaa ku jira cabdullaahi ibnu moxamed alcadawi ninkaasaa ku jira oo culamo badan inuu inuu beenaalo yahay ku caddeeyeen xaakim markuu wariyey sanadkan waa saxiix yidhi laakiin markuu waa saxiix yidhi xaafidu dahabi waa ku naqdiyo wuxuu yidhi sanadku waa mudlim mugdi weeyu marka waxaana ku jira cabdullaahi ibnu moxamed alcadawi oo mutaham ah oo mutaham ah mutaham bilkadib marka waa daciif aad u daran weeye ugu yaraan wa saxaaxa alxaakim marka kaasoo iskaga gudbayna mar hadduu daciif daran yahay waxba hadda xugun lagama qaatee waana sheegay xaafidkuye inuusan raalli ka ahayn xadiiskaasi wa saxaaxa wuu saxiix yeelay alxaakim aydan noqoshee waalcuhdatu damaanadun caleyhi korkiisa aad asaga ka mas-uuliyi wixii ka yimaada amaamallah isagaa saxiix yeelay waa xadiiska soo socda haddana laakiin waa saxiix xadiiska soo socda ah sidaan arki doono وصحاح الحاaكم xاaكم اsagaa صحيiح yel أيضا نoqoشhe والcهdة damaanaduna عalayhi korkiisay ahaatay min xadيiثi buraydu ka صaحيiح yeelay can النبي nbgu ka wariyey burayda صلى الlaه عليه وسلم qaala nabgu wuxuu yidhi qaadin hal qaadi في اljannati jannadu ahaaday وaqaadiyaani laba qaadina في الnaari naarta dhexdeeday ahaadeen maxay kale yihiin marka saddexdaas qaadi qaadin qaadi caraفa الxaqa xaqiyuu gartay faqadaa bihi xaqiyuu ku xukmiyey fa huwa qaadigaasu filjannati jannada dhexdeedu ahaada waa qof caalim ku ah xaqii yaqaan dadkiina ku kala xukmiyey xaqii uu yiqiin kaas waa midka badbaadaya halkaas qaadiya qaadi badbaadaya ka jira wa qaadin qaadina carafalxaqa xaqi waa gartay oo waa yaqaan diinka fa jaara laakiin jawr ayuu sameeyey oo waa ka leexday xaqii mutacamidan xaalo uu u qasdayo fa huwa kaasuna fi naari naarta dhexdeedu ahaaday wa qaadin qaadina qadaa dadka waa kala xugmiyey biqayri cilmin oqoon la-aan waa jaahil diinka alle ma kala yaqaan daacadnimo kasta ha ku jirto jaahil weeye biqayri xaq cilmin uu ku kala xukmiyey fa huwa fi naar ama ha asiibo ama ha gafo naartuu leeyahy isagu marba hadduu jahliyaan dadka ku xukumaa yidhi asaga naar waxaan ahayn male ama ha asiibo sida fiicneed ama ha ku gafo hayl isagu hadduu asiibayna warkama hayo inuu asiibo in kale keliya wuxuu unku dhiiraday inuu dadka ilaahay ku kala xukmiyo jahli intaasu ogi laakiin markuu asiibayna inuu asiibo in kale warkama hayo saa diinba ma yaqaani marka uu gafana inuu gafo in kale warkama hayo marka mujrim weeye ahlu naar ah kaasu xadiiskaas waana xadiis saxiixa xadiidka waa xadiis saxiixa sheekh naasiruddin albani wuxuu ku saxiix yeelay irwaa lhaliil irwaa lkhaliil qultu waxaan idin yidhi xaafidu dahabi fa kullu man qof dhammaantiis qadaa wax ku xukmiya bikayri cilmin oqon la-aan walaa bayinatin xujo cad la-aanteed xujadaasu min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wa rasuuli rasuulkiisa calaa maa shayna xujo ugu haysto yaqdi bihi wax ku xukminaa fa huwa daakhilu waa soo gelaa fii haada alwaciidi goodigaas qof kasta oo aan cilmi iyo bayine cad aan u lahayn wuxuu wax ku xukminaa bayinada iyo cilmigu waa maxe ma madhabaa wax lagu xukmiyaa maya ilaahay iyo rasuulkiisa bayine ka timid waa inuu haystaa alkitaab wasunna waa inuu wax ka yaqaan qof kastoo dadka kala xukmiya marka asagoon alkitaab wasunna wax ka aqoonin goodigaasa u yaalla wuxuu la dagaalamaa qofka madhab wax ku xukmiya inta meel fadhiista yidhaahda waxa weeyaan hala iisoo xuguntago minhaajkan korka ka aqaanay minhaajka xaq tira badan aa ka buuxa cilmigaana ka buuxa aad aan qof ka maarmaa yar yahay laakiin waxa weeyaan sida minhaajka laftirkiisa iyo qayrkiisba ku taalla ma banaana asaga kaliya inad ictimaada minhaajka laftiisaba siduu ku taallaa asagaaba baabulqadaa ku keenaba inaan la ogolayn qaadigu inuu muqallid noqdo oo uu yidhahdo anugu halkaan madhabaan wax ku xukmina kitaab wayn iska daa abushujaaca sharxiisay ku taalla jaahilka la diida markuu kifaayatulkhyaarku sharxa kitaabka yarka abushujaaca wuxuu leeyahay jaahilka la diida inuu wax xukmiyo waa midka muqallidka oo hal madhab wax ku xukminaya hal imaamu iska saartan kaas wax ku xukmin maxaa loo diidin afarta madhabood sida isku waafaqeen imaam kasta ee aimada muslimiinta ka mida waana gafa waana asiiba yaan gafin marka nebi maxamed sala allahu calay wasalam adiga maxaa lagaa rabaa ka faa'iidayso madhab walba aqri qur-aankii sunnada aqri madhabkan aqri fiqigan ka faa'iidayso waa nuurka cilmiga culummada kana ka faa'iidayso kana ka faa'iidayso meesha aad istiraado xaqay ugu dhowdahay oo kitaabka sunnada ugu dhowdahay raac oo wax ku xukmi kulli madaahibta masaladaas uu isla ogoliy ilaa culummada gobolkood ay yidhahdeen qofka yidhaha hal madhabaan wax ku xukmin sharciga alle wax kuma xukmin ilaa mar kasta imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada masale cajiib badan ku keenay wuxuu yidhi hal qof oo sunnada nabiga koobay ma jirin laa imaamu shaaficiyaan koobin walaa axmedaan koobin walaa abuu xaniifaan koobin walaa kuwii ka dambeeyaan koobin sunnadii nebi maxamedaan la rabaa in wax lagu xukmiyo sunnada waxaa koobay yidhi ummadda culmmadu culummadu way koobeen sunnada laakiin hal ninoo koobay ma jiru leey waa hadal aad u qiimo badan taas marka maxaana lagaa rabaa inaad sunnada iyo kitaabka wax ku xukmido see ku heli kartaa marka a'immadan inaad ka faa'iidaysato cilmigooda kan akri bal madhabkan akri wax uu qoray kanna akri kanna akri kanna akri qur-aankana akri xadiista akri dariiq adiga aad fahantay waxa ku xukmine culummadaas fahamkay fahmeen midka kitaabka iyo sunnada ugu dhowo daliilka ugu cad kaas wax ku xukmi haadaa huwa sawaab sidaas weeye وروى وحو ولي شريك شريكنا وسيء الحفظية عن الأعمش وحو كولي عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان لبا قاضي في النار النار تيهادين وقاض هل قاضنا في الجنة الجنة أهادي أنا حديث كهذا كيان صومر نكون معنية كيان صومر ني أيكم معنية حديث كنا سيده ومشهور محقق مشهور مركو سيده وشيغي دروق أيو ليه وكو غاريو صحيح رتبرأة uu ku gaarayo rudbada saxiix sidaas weeye wadakara alxadiidu xadiidkuu sheegay qaaluu waxay yidhaahdeen famaa dembu ladii kii dembigiisu muxuu yahay yajalu jaahilka waa garannay oo qofka cilmiga leh waxaa lagu cadaabayaa asagoo xaqi ogu ka leexda midkan miskiinkaaho jaahilka ha loo cadaaba oo dadka kala xukmaayo jaahilka dadka kala xukmiya famaa dembu ladii kii dembigiisu muxuu yahay yajalu jaahilka ah qaala wuxuu yidhi dembuhu dembigiisu waxa weeye allaa yakuuna inuusan ahaanin qaadiyan qaadi xataa yaclama ilaa uu wax barto waxaa laga rabay inuusan qaadi noqon ilaa uu wax ogaado laakiin asagoonu soo marin dariiqii ayuu soo booday oo guriga kor ka soo galay wa aqwa waxaa ka xoog badan yidhi minhu xadiidkaa shariif xadiidu macqil ibnu sinaan ibnu yasaar ma ahan macqil ibnu sinaan can inabiyi nabiguu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jiro axadkaasoo yakuunu ahaanaya mas-uul ka ahaanaya calaa shayin shay shaygaasoo min umuuri lmuslim min umuuri haadihi lumma ummaddan arrimaheeda ka mid ah oo falaa yacdilu cadaalad aan ku samaynayn fiihim dhexdooda ilaa hadduu jiro kabbahu llahu alla wuxuu ku foorariyaa fi naari naarta qof kasta oo waxa weeyaan arrimaha ummaddan wax ka mida mas-uul ka noqda shan qofaa mas-uul looga dhigo toban qofaa mas-uul looga dhigo amiirkayo tuulaa loo dhiibay gobolaa loo dhiibay cadaalad kuma samayn ilaahay ballankiisa waxaa naarta ilahay inuu ku foorariyo marka waa inay ogaadaan dadka mas-uuliyadda u yaacayaa inay u yaacayaan halaagooda inay gacmaha ku raagsanayaan maxaa yeelay qof cadli ku samaynaa boqolkii mid allo inuu noqdaa yara yara yara maa min axadin qof ma jiro axadkoo yakuunu ahaanayo mas-uul ka ahaanaya calaa shayin shay korkiis shaygoo min haadihi lummati ummadda min umuuri haadihi lummati dheh shaygaasoo min umuuri haadihi lumma ummaddan arrimaheeda ka mid a oo falaa yacdilu cadaalad aan ku samayn fiihim dhexdooda ilaa hadduu jiro kabahu llahu allah kuu foorariyo fi naari naarta naarta ayaa alla ku foorariyaa markaa xadiiska sanadkiisa dacfi ayaa ku jira xadiiskan warawaa cumaan ibnu muxamed alakhnasi wuxuu wariyey warawaa wuxuu wariyey cumaan ibnu muxamed alakhnasi wahuwa saduuq weeye can ilmaqburiyi wuxuu ka wariyey can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man jucila qofkii laga dhigo qaadiyan qaadi man jucila qofkii laga dhigo qaadiyan mid kala xukmiya bayna annaasi dadka fa ka'annamaa waaba iyadoo dubiixa la gowracay bikayri sakiinin sakiin la'aan qofka qaadi laga dhigay waa qof sakiin la-aan la gowracay mogta haddii midi lagugu gowraco waa raaxo xanuunku ha jiro laakiin waa uu dhiman xanuunku waa ku day laakiin haddii lagu yidhaahdo marka midin ayaan lagu gowracin hana la gowraco oo waxa weeyaan dhagax iyo nafta looga jaro ha la gubo waa cadaab joogtaa marka qofka qaadi laga dhigay waa qof la cadaab silca lagu cadaabay wey maxaa yeelay qaadi badbaadayaa waa yari imaa inuu jahli ku cadaab muto wa imaa inuu ku cadaab muto waxa weeye joog xoogaa laaluushu qaato reer hebela u leexo qofka xaqa maanta laga wada usoo dhici waxa weeyaan cadaab halkaasuu ku gelaya imaa magac sumcad ku raadso dhaqaalahaaga iyo mushaarku yuu go-in jagadayaan lagaa eryin waxaasu ilaalin marka qofkaas waa qof la gowracay xadiidkuna waa jayid ayuu yidhi xaafidu dahabi waa xadiid jayid ah ayuu yidhi xadiis jayid ah weeye ayuu yidhi sheekh naasirdiin albani wuu saxiix yeelay sunanu abi daawuud ayuu ku saxiix yeelay marka xadiis saxiixa wey wa amaa ida ijtahada laakiin hadduu dadaalo wa amaa ida ijtahada hadduu dadaalo alxaakimu qofka wax kala xukminaa waqadaa uuna ku xukmiyo bimaa shay fiiriya bimaa shay waa inuu wax ku xukmiyaa qaamo daliilu daliilku ku istaagay calaa sixati saxiixnimadiisa waxaa la rabaa inuu akriyo aqwaasha culimmada waa nuur aqwaasha culimmadu waa toosh kama maarantid fahamkaaga saqiimka haddaad la aado kitaabkii sunnada dalaalaad ka soo heli adiga dalaal waad lumin haddaad tidhaahdo fahmadaydan ku fiirin kitaabkii sunnada kitaabkii sunnada maxaa lagu fiiriyaa nuurulculamaa culimmadii kaa horreeday saxaabada ka soo bilaabatay fahamkay fahmeen fahamkii ay kitaabkii sunnada ka fahmeena lagu fiiriyaa bal imaamkan akri balkan akri balkan akri kulli markaad akrido midka daliilka qowlka daliilka hadday iswaafaqaan hadda war male laakiin hadday iskhilaafaan midka daliil kale oo daliilka waafaqsan kaas ku xukma kaasaa waajib kugu ah waana siday a'immadu isku waafaqsanay in saas la yeelaa wa amaa ida ijtahada hadduu dadaalo alxaakimu qofka wax kala xukminaa waqaama waqadaa uuna ku xukmiyo bimaa shay qaamo daliilu daliilku ku istaagay calaa sixati saxiixnimadiisa fiirihe xaafidu dahabi waa imaamu shaaficiya ninka kitaabkan iskala aan akrayna waa waa imaam a'imada shaaficiyada ka mid a isagu had muxuu ku yidhi marka walam yaxkum waana inuusan wax ku xukmin bira'yi faqiihin nin faqiiha ra'yigiis in faqiih ra'yigiis inta aad aragto aad horay uga xukminto taasaa lala dagaalamay fiiri ra'yi faqiih walxaal qad waa goorma markaan ra'yi faqiih wax lagu xukmayn walxaal qad laaxa uu muuqday dacfu dalika alqowli qowlkaas daciifnimadiisa waxa weeyaan qowlka faqiiho ka wada tag maaha qowlkii faqiiha waad akrin adiladu daliishadaad raadin laakiin marka laba qowl iskhilaafto qowlka dacfigiisu caddaaday ma bannaan inaad wax ku xukmida qowlka dacfigiisu kuu caddaaday waa xaaraan inaad wax ku xukmida markaasuu yidhi walam yaxkum qofkaan wax ku xukmin bira'yi faqiihin faqiih ra'yigiis walxaal qad laaxa uu muuqday dacfu daalika alqowli qowlka dacfigiisa fa huwa qofkaasaa ma'jurun ajar la siina qofkaas ajara la siina laakiin qofkii waxa weeye faqiih ra'yigiis keliya ku dhega ee naskiiyo camal halkaas yaal la diida qofkaas ajar ma leh fa huwa qofkaasaa maajurun ajar la siina walaabudda waa laga maarmaan kaas ajara la siina liqowli nabiyi nabiga hadalkiisa u daliilay sala allahu calayh wasalama oo nebigu yidhi ida ijtahada hadduu dadaalo alxaakimu qofka dadka kale xukmina oo fa asabfiri ijtihada leh yaa dadaali kara qof aaladuu ku dadaali laha yaqaan waa inuu aalatlijtihaad wax ka haysto qur-aankii aayaadka xubunka ka hadlaa waa inuu yaqaan oo qur-aanka ka mida yuusan qur-aanka xifdinsanaan laakiin aayaatulaxkaam waa inuu yaqaan iyo axkaamtooda axaadiista axkaamta ka hadlaydana wax fiican waa inuu ka yaqaan ijmaaca iyo ikhtilaafkana waa inuu wax ka yaqaan adiladii kitaabka luqa carabiya ay ku soo degeen iyo sunnadii iyo naxwadii iyo sarfigii waa inuu wax ka yaqaan adilada qaab loo istidlaalaa jirta qofku iskama istidlaali karo waa inuu yaqaanaa usuulu fiqigii usuulu fiqigu waa sida daliilka loo adeegsado ku bari haddii kale weligaa ma fahmayda daliilka sida loo adeegsado daliilka qaab loo istidlaalaa jira daliil iyo wejh istidlaalka waa inuu yaqaana qofku markuu xoogaagaas oga luqa carabiyana waa inu wax ka yaqaana markuu heerkaas gaaro waa ijtihaadi karaa laakiin qof aan naxwadii iyo aan da iyo ta ka oqoonin oo faacil iyo mafcuul aan kala oqoon oo aan sarfi xaraf ka hayn usuulu fiqina dhegtiisuba inay maqasho maahan meel u socdo aan oqoon oysan u bilownayn oo qaab wax loo daliishado aan kale oqoonin khabar iyo dalab haddii la weydiiyo aan kala sheegi karin oo la yidhi aayaddan ma dalaba mise waa khabar ma kala sheegi karo amar iyo nahyina maba kala yaqaan waa ijtihaada hadduu yidhi maxaa waa iska talaacub muxuu sheegaya haytee dadaalkiisu xoog meesha maahan moogta cilmiyaa la rabaa maxaad ku dadaalay waxaad ku dadaashaba ma haydid marka qofka ijtihaada waa inuu yahay qof ijtihaad haya oo wax uu ku ijtihaadahaya markaasuu yidhi liqowli nabiya u daliilay sala allahu calayh wasalam ida ijtahada alxaakimu xaakimku markuu dadaalo oo fa asaaba uu xaqa asiibo falahu ajraani laba ajar u leey qofka caalimkaa markuu dadaalo oo asiibo laba xaqu laba ajar u leey ajar waa dadaalkuu bixiyey midna waa xaqa uu asiibay wa in ijtahada hadduu dadaalo oo fa akhda'a uu gafo halkaas kuu caddaaday mujtahid kastaa musiib ma aha a'imada mujtahidiinta ah ee abuu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibnu xambal a'imada waaweyn ee mujtahidiinta ah kulligood musiib ma aha mas'aladay sheegaan ba wada asiibi maayaan ee marna waa gafaayaan waana inta yar inta badanna waa intay asiibayaan saas weeye xadiiska nabigaa saas ah hadduu gafo falahu ajrun ajaruu leeyi ajarka muxuu ku leeyahy waa dadaalay inuu xaqa asiibuu ku dadaalay halkaasu ajar ka leeyahy ajarka kaluu la-yahay waa asiibidii muttafaqun calayh muttafaqun caleyh markaa masalo weyn oo muhiima wey farataba uu yidhi fiiri marka farataba wuxuu ka ratibay annabiyu nabiga sala allahu calay waslam alajr ajarka ida ijtahada markuu dadaalo fi lxukm ajar qofku wuxuu helaa hadduu gafo waa goorma markuu ijtihaado yaana ijtihaada man kaana ahlan lilijtihaad qof inuu ijtihaado ehel u ah laakiin jaahil ijtihaaday ajar ma leh ee dembiu leey waana soo ogaanay labada qaadiba naarta galaydu ka mid yahay kaas markaasuu yidhi farataba nebiyu nabigu wuxuu ka ratibay sala allahu calayh wasalam alajri ajarka ida ijtihada markuu ku ijtihaado fi lxukmi xurunka fa amaa idaa kaana hadduu ahaado dhe marka fa amaa idaa kaana hadduu ahaado meeshaas nusqada oo mashhuur waxaa ka fiicanaa dhici karta nusqooyinka kale qaar ka mid a farata nabiyu nabigu wuxuu ka ratibay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka ratibay lahu qofka al ajraan labadaa jar ida ijtihaada markuu dadaalo wuxuu ka ratibay alajra sidaas wey sida sawaabkaas farataba nebiyu nabigu wuxuu ka ratibay sala allahu calay waslam alajri ajarka ida ijtahaada markuu ijtihaado fi lxukmi xukunka ku ijtihaado sida sawaabka waa sidaas waa sida nuskhada mashhuurka xoogaa asagoo ka nusqooyin ka badan uu helay inta uu samiir helay marka sidaas darteed oo nuskhadiisu waa ka saxsan tahay nuskhada kale fa amaa halkaasna sidaasa sawaaba fa amaa ee fii maa qofka u qoraya sidaydoo kale waa laga fiicayn fa amaa idaa kaana hadduu yahay fiiriya marka faama idaa kaana hadduu yahay qaadigu muqallidan mid iska saarsanaa fii maa shayga yaqdi uu wax ku xukmina bihi maaga waa muqallid madhabuu iska saarsan madaahibta ka mida waxaan xanaabilahayn ku xukmima ama waxaan xanafiyahayn ku xukmima ama waxaan shaaficiyahayn ku xukmima ama waxaan maalikiyahayn ku xukmima hal madhabuu saarsan wax kalena ku xukmima fa amaa idaa kaana hadduu ahaado muqallidan mid imaam iska saarsana fii maa shayga yaqdi bihi wax ku xukminaa falam yadkul sooma gelin fi lkhabari xadiiskan sooma gelin ajar ma laha wey xadiiskan dhahaya markuu gafu ajar leeyahay hadduu asiibana laba ajaru leeyahay ka mid ma ahan qofka muqalidka oo hal madhab inta saarsada wax ku xukmiya qofka laga hadlaa waa qof ijtihaadaya masalahada aada u muhiimo wey wayaxrumu waxaa xaaraam ka ah cala alqaadi qaadiga an yaxkuma inuu wax xukmiyo walxaal huwa qadbaan inuu caraysan yahay qaadigu isagoo caraysan inuu dadka kala xukmiya waa xaaraan waa xaaraan laa siyama waxaan ku sii jirin min alkhasmi qofka doodaya hadduu u caraysan yahay labada doodayda mid ka mid a hadduu caraysan yahay waaba daranta taas maxaa yeelay horta caradu waxay keenin qofka dumaaniinad iyo ka bixi maxaa la rabay qofka qof degan oo fakera oo ku dadaalo ku ijtihaado inuu xaqa waafaqo taasaa laga rabay qof caraysan marka maskax uu ku fekera oo ma hayaba hadduu marka qofka oo doodaya u caraysan yahayna cadaaladiiba inuu kasii fogaaday u badanta marka waa arrin khatiir ah waa arrin waxaana dhacdaa qofkii qaadi noqda yaqaane waxa weeye mararka gabal dadka doodaya waxay ku hadlaayaan wax aad la yaabaydo oo dulmiga madaxu ku xanuuna waxaa la rabaa madax xanuunkaaga inaadan la tashan aad tidhaahdo bal soo laabo mar kale oo adoo degan aada xugun ku riddo haddii kale naftaadaad u aartay ilaahay kama adan cabsan adoo xanaaqsan dada xugmay marar badan waxa weya qofka waad la yaabin wuxuu ka hadlay waa la mida wuxuu sheegaa wax aad og tahay inaysan dhiciba karin wuxuu ku leeyahy inta laysoo xirxiray oo masaajidka dhexdiisa lay keenay labadaa nina ay xirxiratay oo masaajidkaanoo kun qof joogto dhexda lay keenay aa la yidhi gurigaaga aniga igu qof markaasaa layga qoray kunkaanona markhaatiga ka ahaayeen guriga waa layga dhacay laiisoo xirxiy saasuu keeni war ma kulli dadka dhan waa ujeeda marka lagu dhacayo haye hal markhaati ma u hayda maya midna uma hayo guriga waa laga dhaxaa yaa qoray warqadan inaad gadatay qorayda xoog anoo waan xirxirna meesha maxkamadda agteeda aan taagna anoo xirxiran waxaas fiilim waxaasaan la fahmayn inay abaadilta marka markaasoo kale lama rabo inaad carab muujido waxaa la rabaa inaad tidhahdo waa ku gartay ee soo laabo ood bal haddaad carooto isdejido oo aad fakerto oo ilaahay uga cabsato oo sida un cadliga ah aada adugu uwaafaqdo waa aragna iyagoo saasna wayaxrumu wuxuu yidhi waxaa xaaraamkaa cala alqaadi an yaxkuma inuu xukmiyo walxaal huwa qadbaan uu caraysan yahay laa siyama waxaan kusii jirin min alkhasmi qofka doodaya hadduu u caraysan yahay waida jtamaca hadday ku kulmaan filqaadi qaadiga qilatu cilmin cilmiyara cilmi yaraan wa suu'u qasdin iyo qasad xumo ujeeddo xumo cilmina male ujeeddo fiicanna meesha uma fadhiyo ujeeddo fiicanna meesha uma fadhiyo muxuu u fadhiyaa meesha shilinu ku ilaashada muxuu u fadhiyaa meesha reer hebel aada uga aargudata muxuu u fadhiyaa meesha reer hebel aad wax u qabati muxuu u fadhiyaa meesha kursiga aad ilaashati muxuu u fadhiyaa meesha dadka aad dadku ha kaa hibaysteen ujeeddo xumu meesha u fadhiya ilahay ku caabudi ma qof kasta oo meesha u fadhiya inuusan ilaahay ku caabudin ujeeddo xumo wey wuxuu rabaa ujeeddada kale ha aado inuu qolo ku cadaabo ku dhibo inuu qolo ku xoojiyo inuu dhaqaala ku helo inuu dadka magacooda ku magaciisa iyo haybad dadka uga helo kulli waa abaadil marka qof cilmi badanna awal aan lahayn meeshana u fadhiya qasad xun balaaya waa ku kulanta kaas markaasuu yidhi waida jtamaca hadday ku kulmaan filqaadi qaadiga yara maanta mid sidaan ka badbaada waida jtamaca hadday ku kulmaan filqaadi qaadiga qilatu cilmin cilmi yaraan wa suu'u qasdin iyo ujeedda xumo wa akhlaaqun zacira iyo dabeecad xumo qaadigu waxaa la rabaa qof sabar kale inuu yahay wax dabeecad xumo isku soo rooraya markuu laba kelimad maqlo hadduu yahay waa qatar cadliga ka fogaana wa akhlaaqun iyo dabeecado zaciratun oo xun dabeecad xun wey iyo wa qilatu waracin dhowrsanaan yaraan dhowrsanaantiisuna waa yartay waraca waa dhowrsanaanta dhowrsanaantiisuna waa yartay faqad tamad waxaa dhammaystirantay khasaaratu qaadigaas khasaaradiisu waa dhammaystirantay marka wax khasaaraa oo u dhiman ma jiro afar balaayaa ku kulantay wawajaba calayhi waxaana korkiisa waajib ku ah an yaczila nafsahu nafsadiisa inuu casilo inuu jagadan iska casilo uu yidha aniga qaadin noqon maa waana iska casilay jagadaas waajibay ku tahy waajibay ku tahay wayubaadira inuu inuu u degdegaa waajib ku ah bilkhalaasi inuu naftiisa ka fakiyo min annaari naarta ilaa naar dariiqeedu cagta ku haya marka marka waajibay ku tahay inuu iscasilo naartana uu naftiisa ka fakiyo sidaasaa la rabaa marka in loo lagu dul akriyo way intaan qudaada maanta وعن عبد الله بن عمر وحل وري قال وحي قال رسول الله رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم لعن الله نعلت الله كردو على الراشي لا نشبحيها إيا والمرتشي لا نشقاتها لبدا لعنة بها كدعب قفك لا نشكبحية والراشي قفك قاتنا مرتشي عليه هذا صحيحة والترمذي ترمذي أي حديث كان صحيح يلي وأنا حديث صحيحة marka waa malcuun macalla qabaa qofka laaluush bixiya oo raba inuu qof islaameed xaqiisa duudsiiyo ama raba inuu ku qaato xaq uusan lahayn waa mid ka bixiyaana waa nacallaqabe mid ka qaatana oo qaadigana waa nacallaqabe midka u kala qaadana waa nacallaqabo kale oo qudaadda oo oo malcuuniinta badanaaba waxay leeyihin qof laaluushka u qaada u fadhiya qolka meesha agtiisa u fadhiya maanta ohan meeshuu fadhiya wuxuu meesha u fadhiya ma taqaanin markii la tago inta xagga ka qooro uu leeyahay dee wadaadku de waana shaqeeyaa dan kalena ma qabto idinkuna idiin shaqeeyaa dhihi maa laaluushkeen de waxa weeye marka xoogaa inaad keentaa lagaa rabo wadaadku hadde wax kale cid iyuu u shaqeeya o kale idinku idiin shaqeeya waxna ma haysto markaasu xoogaa ayuu ka qaaday kii kalena sidoo kale u leeyahy ha saas u guri waa la aragna way shaqeeyaan marka masale muhiimaan rabnaa halkan inaan baraarujino marka waxay tahay qofaa xaqiisii ka maqan yahay xaqiisiina si kale kuma heli karo inuu laaluush bixiyo maahana ama waa la dulminaa asagaa la dulminaa dulmigaasna si uu iskaga celi karaa ma jiro ilaa inuu laaluush bixiyo maahana maxay tahay qofkaas xaqiisa waxa weya xaqaagiya kaa maqan haddaadan laaluush bixin xaqaagaas ugu sii maa ama adiga yaa la rabaa in baatil lagugu xukmiyo haddaadan laaluush bixina cid kaa celayda dhibaatadaas ma jirto waa lagugu xukminaa baatil waa u bannaanta qofkaas asaga kan bixiyey waa u bannaanta kan qaatay laakiin waa malcuun ilaa qofkan waajib waxaa ku aha qofkan muslimkaa inuu dhibka ka celiyo xaqana u xukmiyo isagaa diiday soo ma aha kan bixiyey waa u bannaanta waa u xalaal kan qaatayna xaaraan cuno wey midka u kala qaadaana hadduu wakiil ka yahay midka bixinayo waa u bannaanta ilaa qofkan muslimkaa dhibaato ka celinaya hadduu wakiilka yahay kan qaadanayana waa xaaraan cuni hadduu labadaba wakiilka yahayna waa xaaraan cuni marka fiiriya waxaan ka hadalnay qofka bixiya iyo kan qaata iyo kan u kala qaada iyo kan u kala qaada waxa weeyaan waxaan nidhi hadduu rabo xaq uusan lahayn inuu ku qaato laaluushka ama qof islaameed dhibaato ku gaarsiiyo taas waa midda xaaraanta xagga iska dhig laakiin asaga xaqiisiya ka maqan si kale ku heli ma ama dhibaataa lagu soo xukmin rabaa si kalena iskama difaaci karo laaluushuu bixin qofkaas bixina waa u xalaal kan qaadaaya ka xaaraanta kan qaadaaya ka xaaraanta kan u kala qaadayana waxaan idhi hadduu mid wakiil ka yahay kan baxaaya hadduu wakiil ka yahay waa u bannaanta kan qaadaaya hadduu wakiil ka yahay waa ka xaaraan mid hadduu labada wakiil ka yahay waa ka xaaraan iyo xaaraan iyo baatil isku wadaa afarta madhabood iyo daahiriyadaba waa tilmaamaynaa si oo dulmar xanafiyada waxaad ka fididaa fatxulqadiirka mujalladka toddobaad laba boqol konton iyo shan maalikiyada waxaad ka fididaa waxa weeyaan sharxu harshi calaa khaliil mujalladka toddobaad safxada boqol sagaashan iyo saddex shaaficiyada waxaad ka fiiridaa waxa weeyaan taxriiru alfaadi tambiih safxada saddex boqol soddon iyo sagaal xanaabiladana waxaad ka fiiridaa kashfu qannaac mujalladka lixaad saddex boqol toban iyo lix ka fiiri daahiriyadana muxallaha ka fiiri mujalladka sagaalaad boqol konton iyo toddobo allahu subxaana wa tacala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد